أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين maantay oo maalin axada bisha shawaal sagaal iyo tobankeedii kun afar boqol soddon iyo toddobadii taariikha hijiriga waafaqsan afar iyo labaatanka bisha toddobaad laba kun iyo lix iyo tobanka waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaalaa fadligiisa iyo ixsaankiisa uu ilaahay nagu waafajiyey halkan inaan ka bilaabanno kitaabkan la yidhaaho safiinatu najaa masjidkan la yidhaaho masjidulkhaaliq ayaa dowrkii ugu dembeeyey kitaabkan aan ka bilaabnay oo sidan oo kale ilaahay noo waafajiyey ilaa kitaabka minhaajka ilaahay subxaanahu wa tacaala uuna waafajiyey inaan daraasada ku gaarno fiqhiga waxay ahayd dowrkii masjidulkhaaliq aan ku aqrinaynay waxaan bilownay safiinada bisha rabiicu thaani kowdeedii kun afar boqol iyo labaatan iyo saddexdii kun afar boqol labaatan iyo saddexdii bisha rabiicu thaani kowdeedii maalin axad ah ayaa halkaa ku bilownay haddana waxaa la mari kun afar boqol iyo soddon iyo toddobadii waa taqriiban muddo laga jooga afar iyo toban sano ayaa dowrkaas laga joogaa safiinahan ku bilaabaynay masjidka masjidulkhaaliq ilaa minhaajka ilaahay fadligiisa iyo ixsaankiisa uuna gaarsiiyey afar iyo toban sano ka bacdiyaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inoo fududeeyey haddana dowrkii fiqhiga inaan dub u bilaabanno ilaahay waxaan weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala bifadlihi wa manihi wa ixsaanihi waxaan ku weydiisanaynaa sidii dowrkii horeba si nabadgelyo ah iyo deganaansho iyo tawfiiqdiisaba ilaahay uu noo siiyey haddana dowrkanna in ilaahay tawfiiqdiisa iyo ixsaankiisa ilaahay noogu dhammaystiro ilaa gaayadeenna ilaahayna subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa inuu qabuul ilaahayna siiyo waxaan ilaahay agtiisa aan laga aqbalin waxay iska noqonayaan xutaala buunshay iska noqonayaanoo wax qiimo ah iyo wax wasni ah iyo wax miisaana male cibaado waxaa jirta intaasoo sano aad ku daalaysay ood ku dhibtoonaysay haddana wejiga lagaaga dhufanaayo wax ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qalbigaaga ku daalacday oon wanaagsanayn awgeed marka ilaahay ikhlaasna hana siiyo qabuulna allah nagu arsuqo darsigana allah noo dhammaystiro ilaa qaayadeenna aan ka gaarayno kitaabka minhaajka ilaahay subxaanahu wa tacaala fadligiisa allah noogu dhammaystiro sida sawaabka ah ee toosana ilaahay uu raalli ka yahana ilaahay hana waafajiyo intaas ka bacdi kitaabkan safiinatu salaad waa kitaabka bidaayada fiqhiga ah ama axkaamtaba bilow iyo asaas u ah qofkuna sidiisaba hadduusan asaaska ka toosin nihaayadana kama tooso guriga waad ogsoontihiin guriba guriga uu ka asaas adag yahay oo asaaskiisa looga dadaalo oo asaaskiisa shubka iyo birta loo adkeeyo waa ka adkaysi badan yahay guryaha kale qofka bini aadamkuna waa sidaas oo qoontiisa markuu bayska hoose uu iska dhiso oo bilowga uu iska dhiso nihaayadiisuna waxay noqonaya nihaaya mushriqa dhammaad waxay noqonaya iftiin iyo nuur leh waxay noqonaya qof cilmigu uu u furmay oo aqoontana ilaa xad mustawo wanaagsan ka gaara laakiin qofku hadduuba tacliimta marka horeba minhaaj iyo bukhaari uu ka bilaabo wuxuu noqonayaa qof wakhtiga iska lumiyey waxna aan faa'iidaysan walidaalika cabdullaahi bnu cabbaas raximahu llahu radia allahu tacaala canhu wa ardaah markuu fasiraayey kuunuu rabbaaniyiina qowlkaa ilaahay kuunuu rabbaaniyiina noqda kuwa rabbi loo aaneeyey oo rabbi u go'ay aayaddaa markuu fasiraayey cabdullaahi bnu cabbaas wuxuu ku fasiray kaanuu yurabbuuna sigaara alcilm qabla kibaari waxaa loola jeedaa uu yidhi cilmiga yaryar in dadka lagu barbaariyo oo lagu tarbiyeeyo inta aan la gaarin cilmiga weyn intaan la gaarin marka qur'aankiyaaba na yani na amraya oo tawjiihaadna siinaya in marka hore cilmiga qaybaha masaa'ilka yaryar iyo kutubta yaryarka ah in cilmiga marka hore aan ka bilaabanno ilaa markaas aan ka bislaanno oo aan ahal ugu noqonno kutubta waaweyn inaan cilmigooda aan fahamno qof kitaab weyn ama kutubta waaweyn cilmiga looga bilaabayo waxay la mid tahay carruur xala dhashay oo hilib afka loo gelgelinayo kale xalu dhashay hilibaadna afka u gelgelisay waxaadna leedahay naxariisaan ula jeedaa naxariis ayaan ula jeedaa aad leedahay carruurkaa hilibka afka aad u gelgelinayso waxaa laga yaabaa qofka khabiirka u ahaa carruurta hadduu ku yidhaaho war carruurkan waa dili inaad la yaabto oo tidhaaho hilibaa masiina see u dili inaad tidhaahid marka waa sidaasoo kale oo qofka dadka uga bilaabaya minhaaj ama tafsiir qof bilow ah ama bukhaari uga bilaabaya waxaa laga yaabaa qofka u naseexaynaya inuu la yaabo wuxuu la mid yahay oo carruur hadda dhashay oo cad hiliba afka u gelinayuu la mid yahay ma qaadan karo awoodna uma laha uu ka qaato awoodaha bini aadamka qaarna waa awooda xisi ah qaarna waa quwaad macnawi ah waa awoodo macnawi ah maskaxdu waxay leedahay awood macnawiya iyo itaal macnawiya ay ku qaadan karto cilmiga waaweyn ilaa xad ay gaarto ay ku qaadan karto marka hore marka maskaxda waa in lagu soo anqariyo oo lagu soo bilaabo kutubta yaryarka ah markaa kabacdi waxaa u fududaanaysa qofka kutubta waaweyn ee cilmiga inuu fahmo ayaa u fududaanaysa khusuusan hadda cilmigan hadda aan bilaabanayno oo kitaabkiisii ugu hooseeya mukhtasarka ah oo safiinahan ka bilaabanayno waxaa la yidhaha magaciisa cilmu alfiqhi cilmu alfiqhi waxaa kaloo la yidhaahaa cilmu alaxkaam cilmu alaxkaamna waa la yidhaha waa cilmigii nabigeena sala allahu calayhi wasalam cabdullaahi ibnu cabbaas uu ugu duceeyey allaahuma faqihu fi ddiin wa callimhu ta'wiil allaahuma callimhu fi ddiin allaahuma faqihu fi ddiin ilaahu diinta fiqhi ka sii oo diinta faham ka siiya cabdullahi ibnu cabbaas wa callimhu ta'wiil tafsiirka qur-aankana ilaahu bar nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayh xadiid kaloo saxiixa wuxuu ku yidhi man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin qofkii ilaahay khayr uu la doonaayo diintuu ilaahay fahamsiiya idan marka ogaaw si kastoo manaasib adduunye aad iga gaartid si kastoo daaradhaa dheer iyo dahab iyo doolar aad u haysatid haddii diintaa aan laguu furin waxaad tahay faqiir ilahay agtiisa saboolaad ka tahay waxaad haysato oo sharaf ah oo qiimo ah oo gacanta kuugu jira ma laha sharaftu waxaa weeye waa sharafu alcilmi waalcamali bih waa cilmiga in la barto laguna camal falo bini aadamka taasaa sharaftiisa iyo wanaaggiisa iyo qiimihiisa ay ku jiraan haddaad magac doonayso ilaahay agtiisa inaad ku yeelato cilmigaasaad baran waadna ku camal fali haddaad adduunyo rabtana cilmigaasaad baran haddaad aakhiro doonaysana cilmigaasaad baran khayr adduunya khayr aakhiraba isagu ku dhex jira hadda waad la socotaan maantay waxaan bilaabaynay bacda salaati duhri waxaan bilaabnay kitaabkii saxiixu albukhaari taariikhda saxiix albukhaari imaamu albukhaari waxaa ku jiray sheekha waxaa la dhihi jiray moxamed ibnu ismaaciil moxamed ibnu ismaaciil walaalkiisaa jiray oo la dhihi jiray axmed ibnu ismaaciil walaalkii wuxuu isaga leexday dhinaca zaraacada beera qodatu iska noqday sheekha walaalkii bukhaarina muxuu u leexday sharaftii cilmiga iyo cibaadada laakiin maanta yaa yaqaana sheekha walaalkiis bukhaari walaalkii cid maqashay xataa waa yarta sheekha inuu la dhashay nin la dhihi jiray axmed axmed ibnu ismaaciil albukhaari inuu walaalkiis ahaa cid maqashay xataa waa yarta marka sharafta meesha wiilka weliba maca daalika bukhaari iyo walaalkii waxaa weynaa walaalkaa weynaa sheekhaa yaraa oo da yaraa maantana sheekha qof walba magaciisa maqasha raximahu اllahu tacaala daqiiqad adduunyadan ka mida sooma marto ilaa imaamulbukhaari waa loo duceeya qof manaabirta uga ducaynayo qof maaragta duruusta dhexdeeda uga ducaynayo qof muxaadaro dhexdeeda uga ducaynayo khayrkaas iyo ajirkaas iyo hawaabkaasaa u socda sharafta magaciisana qof muslimoon maqalba mama jiraba oon u ducaynayna marka sharaftu waxay ku jirtaa fadiilat اlcilmi wاlcamali bih khusuusan fiqhigan cilmiga tafsiirka ama cilmiga xadiiska oo labada laysku yidhaaho aslaynka waa cilmi laga soo qaatay kitaabka ilaahay iyo axaadiista nabiga salى اllahu wasalam wbaaraka calayhi iyo ijmaaca iyo qiyaaska waa masaadir الtashriic alarbaca le masaadir الtashriic alarbaca meelaha laga qaato xukunka waxaasi waa xalaal iyo waxaasi waa xaaraam afartaasaa laga qaataa kitaabka iyo axaadiista nabiga salى اllahu عalayh wasalam iyo ijmaaca meesha culimmadu ay isku waafaqeen iyo qiyaaska afartaas uu ku dhisan yahay fiqhiga ma aha sida dadka qaar ay u fahmeen ra'yi qof uu qoray aaraa'u rijaal ma aha qof ra'yigiisa iyo caqligiisa wuxuu ku sameeyey ma aha waa masaadirta fiqhiga waa kitaabka ilaahay axaadiista nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayh ijmaacu lumma iyo qiyaaska afartaasuu ku dhisan yahay mas'alo aan daliil wadanna kumaba jirtoba masale aan daliil wadan oo kitaabkeeda iyo sunnaheeda iyo ijmaaceeda iyo qiyaaskeeda aan wadan kuma jirto laakiin culimmada jazaahum allahu khayran jaziila wanafacnaa bicilmihim waxay soo khulaaseeyeen oy kala soo dhex baxeen meel adugu aadan ka soo bixin karin xugun ay nooga soo dhex saareen meel adugu aadan ka soo saari karin cilmi ayay iyagu ka soo saareen walidaalika xataa kaftankii nabiga sala allahu calayhi wasalam nabiga kaftan uu kaftamayey ay boqolaal mas'alo ay kala dhex baxeen culammada yaa abaa cumayr maa facala nuqayr xadiiskaas waa xadiis kaftamaa nabiga sala allahu calayh wasalam wiil yar uu la kaftamayey wuxuu yidhi yaa abaa cumayr maa facala nuqayr shimbirkii nuqayr la dhihi jiray muxuu sameeyey abaa cumayrow laba boqoloo mas'alo wax ka badanaa xaafid ibnu xajar oo casqalaani kitaabkiisa fatxulbaariga uu ku sheegay in culimmada qaar ay kala dhex baxeen kaftanka see ugala dhex baxeen adiga muuqaal waxaa kuu muuqda nabigu inuu kaftamayey sala allahu calayh wasalam laakiin intaasoo masaa'il iyo axkaama lagala dhex baxay culimmada marka meelaha la daa'ifta ah ee qarqarsoon iyo daqaa'iqu alkitaab wa daqaa'iqu sunna ay waxay kala soo dhex baxeen cilmigan fiqhiga laakiin haddii adigu maqaamka iyo mansilada iyo makaanada aadan gaarinin waxaa laga yaabaa inay kugu cuslaato fiqhigii inaad xadiiskii haddaad tidhaha waa ku kaaftoomi oo xadiiska bes aan iska akhrisan axkaamta ama fiqhigana akhrisan maayo waxaa laga yaabaa adawaadkii iyo cilmigii lagula soo dhex bixi lahaa in aadan haysanin dad waaweynna taas way ku dhacday dad waaweyn oo innaga naga horreeyey oo ilaa kun sano ka hor culimmadii noolaa ayaa qaarkood waxay isku dayeen inay ku kaaftoomaan cilmiga xadiiska markaasaa waxaa uga dhacday maadaama cilmiga xadiiska faham daqiiqa uu u baahan yahay ayaa waxay iftoodeen masaa'il sida sawaabka iyo sida saxdaa aan waafaqsanayn qofkii rabaa wuxuu aqrin karaa ibnuljawsi abulfaraj cabdiraxmaan ibnuljawsi kitaabkiisa talbiiska ah uu uga hadlay yacni cilmiga xadiiska keligii inaan lagu kaaftoomi karin uu u baahan yahay fiqhi in la fahmo xadiiska naftiisa xadiiska naftiisa in la fahmo maxaa yaele hadda ka hor waxaa dhacay ibnuljawsi wuxuu sheegay nin sheekh ah ayaa hadda ka hor wuxuu maqlay xadiis nabigu uu yidhi sala allahu calayhi wasalam nahaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam an yasqiya rajulu maa'ahu zarca hayri rasuulka wuxuu nahiyey oo uu diiday qofku biyihiisa inuu waraabiyo beer kale biyahaaga beer kale ha waraabin oo ha cabsiinin xadiiskaasuu maqlay markaasuu wuxuu yidhi نحن نستغفر الله من تصريح ما فضل من الماء إلى جيراننا oo wuxuu yidhi hadda ka hor beertayda markaan waraabsanayo biyaha ka soo hara beeraha kaleoo deriska ahan siin jiri uu yidhi ilaahu iga cafiyo ilaa dembiyay ahayd xadiiskii uu si khaldan u fahmay xadiiskii uu si khaldan u fahmay oo nabigaa wuxuu nahiyey sala allahu calayhi wasalam ninku inuu biyihiisa waraabiyo qof kale beertiis inuu waraabiyo wuxuu u fahmay beerta markaad waraabsanaysid deriskaaga biyaha ma siin kartid wixii ka soo haray waraabka biyaha markaasuu yidhi ilaahu iga cafi deriskaygaan biyo siin jiray si khaldan uu fahmay marka sheekh faqiiha ee cilmiga xadiiska iyo fiqhiga isku yiqiinay ayaa u naseexeeyey oo wuxuu yidhi ulajeeddada laga leeyahay waxa weeye haweenka gaalada laga soo qafaasho dagaalka gaalada lagu soo qabto oo sabaayaadka loo yaqaan oo addoommada ah hadday uur leedahay ninkii soo qafaasho oo qismi ahaan qoonda ahaan ay ugu soo aaddo haddii islaantii ay uur leedahay addoontii ma isticmaali kartid ilaa ay ka dhasho saasuu nabigu ula jeedaa sala allahu alay wasalam ilaa naagta nin kaley u abuuranta nin kaley u abuuranta biyahaaga ha waraabin marka oo ha jimaacin oo ha isticmaalin ilaa waa abuurantahay qofkani uuray leedahay ilaa ay ka dhasho saasaa loola jeedaa markaasuu yidhi ilaahu iga cafi si khaldan aan xadiiska u fahmi jiri yidhi si khaldan ayaan u fahmi jiri yidhi xadiiska tusaale labaad oo waxaa jira sidaasoo kala dhacday imaamu alkhadaabi raximahu llahu tacaala oo saaxib macaalim sunan kitaabka la yidhaha macaalim sunan sheekha iskale wey wuxuuna ahaa awal man sharaxa saxiixa albukhaari dadkii ugu horreeyey oo kitaabka saxiixulbukhaari sharxana wuu ku jiray wuxuu yidhi mashaayikhda qof ka mid ah wuxuu maqlay xadiiskan dhahaya nahaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam can alxilaqi qabla asalaati yowma aljumuca nahaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam can alxilaq nabigu wuxuu nahiyey sala allahu calayhi wasalam xilqooyin in la sameeyo xilqooyin in la sameeyo qabla asalaat yowma aljumuca maalinta jimcaha salaada ka hor in xilqooyin la sameeyo oo khudbadii oo la akhrinayo la sheekaysto uu nabigu nahiyey xadiiska saasaa loola jeedaa marka sheekhan xadiiska markuu maqlay horta xadiiskii dabdigiisii iyo shaqalkiisii wuu khaldo wuxuu u akhriyey nahaa rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam can ilxalqi laankiiyuu reebay can ilxalqi macnuhu muxuu noqon markaa nabiga wuxuu nahiyey xiirashada qabla asalaat yowma aljumuca maalin jimcaha in la xiirto salaadda ka hor nabigu waa nahiyo waa xaaraamuu ka dhigay markaasuu wuxuu yidhi sheekha xadiiska akhrisan jiray wuxuu yidhi madaxayga ma aanan xiirin maalin jimcaha arbaciin sano afartan sano madaxayga ma aanan xiirin oo waxaan u malayn jiray madaxa in layska xiiro maalin jimcaha inay xaaraam tahay ilaa xadiiskiiu si khaldan u fahmay waxaa loola jeedaa can ilxilaq xilqooyin sheeko in la sameeyo khudbadii oo la akhrinayo tusaale saddexaadaa dhacay oo kun sano ka hor yacni sheekooyinkii dhacay iyo qofkii xadiiskii waa akhrisan yidhi laakiin fiqhigii aan oqoonin fiqhigii aan oqoon u lahayn waxaa kaloo ibnuljawsi uu sheegay sheekh la dhihi jiray ibnu saacid kaana kabiira alqadri fi lmuxadisiin nin muxadisiinta dhexdooda sharaf weyn kuluhu ahaa maca daalika isagoo xalqadii cilmiga fadhiya ayaa haweenayaa u timid waxay tidhi yaa sheekh maa taquulu fii bi'rin saqadat fiihi dajaaja sheekhu ceelkii biyahaan ka cabi jirnay dooraa nooga dhacday biyaha xukumkoodu maxay noqonayaan markaasuu wuxuu sheekhii ku celceliyey hallaa qadaytumuuhaa war ceelka maxaad u dabooli weyseen ceelka maxaad u dabooli weyseen haddii sheekhow lama daboolinoo masaladii waa taagan tahay masalo dhacday wa hallaa qadaytumuuha bis uu ugu jawaabay inaad dabooshaana fiicnayd marka sheekh markaa fiqhiga akhristoo meesha fadhiyey ayaa wuxuu yidhi islaan yahay biyaha fiiri hadday qullatayn gaadheen oo biyaha ceelku ay qullatayn dhan yihiin ma nijaasoobayaan ilaa inay isbeddelaan maahane hadday laakiin qulatayn ay ka yar yihiinna waa nijaasoobeen iyadoon isbeddel loo fiirinayn waa masalo basiida iska ahayd marka dad waaweyn oo ahlulcilmi ah oo isku dayay inay xadiiska kaliya ku kaaftoomaan iyagoo macaanidooda si daqiiqa macnihii xadiiskiiba aan fahmin ayaa xukun ka qaadan waayo marka maxaa la rabaa aljamcu bayna alxadiisi waalfiqhi qofku inuu isku darsado xadiiskii iyo fiqhigii labadaba inuu isku darsado ayaa la rabaa waxaa tusaale kaleu ibnuljawsi sameeyey kitaabkiisa talbiiska ah wuxuu yidhi haweenayaa waxay u timid caliy bnu daawuud almuxadis alkabiir sheekha caliy bnu daawuud la dhihi jiray wa kaana yajlis bayna yadayhi alfu nafsin kun qofoodaa cilmiga xadiiska ka dhegaysan jirtay kun qofood ayaa cilmiga xadiiska ka dhegaysan jirtay sheekha marka way u timidoo waxay tidhi xalaftu bisadaqati izaari waxaan ku dhaartay sheekhow maradayda inaan sadaqaysto ee sharciga islaamku muxuu waajib iga dhigaa maradayda inaan sadaqaysto ayaan ku dhaartay markaasuu wuxuu yidhi markii hore marada imisaad ku soo iibsatay waxay tidhi waxaan ku soo iibsaday labaatan iyo laba dirham labaatan iyo laba maalmood soon uu yidhi marka soonaa kugu waajibay labaatan iyo laba maalmood inaad soontaa waajib kugu noqonayo sheekhu maradan inaan sadaqaystaan ku nadray wuxuu yidhi marada markii hore maxaad ku soo iibisay labaatan iyo laba dirham labaatan iyo laba maalmood calaa dirham wuxuu ugu dhuftay hal maalin hal maalin ugu dhuftay halkii maalinba hal dirham maxay ahaydna masalada sawaabkeedu inuu yidhaah haddaad maradan ku nadarto inaad sadaqaysato iyadaa waajibkugu ah bis wax kale lagaama rabo ilaa lacag sadaqadeed maba u banbixin mana ku nadrin iyada sadaqee maca daalika waxaa hortiisa fadhiisan jiray ilaa kun qofood ayaa cilmulxadiis ibnu saacid ka dhegaysan jiray sidaas awgeed waxaa loo baahan yahay dadkaa waaweyn oo naga sharaf badnaa naga cilmi badnaa naga oqoon badnaa haddana luqa alcarabiya nooga oqoon badnaa qarnigii nabigana aada ugu dhowaa sala allahu calayhi wasalam innagu waxaan joognaa gebagabadii noloshii aakhiru zamaankii aan marayna dadkaas ayay u suurtogeli weysay inay dhahaan xadiis kaliyaaan ku kaaftoomaynaaho biduuni fiqhi iyadoon xadiiskii fahmin macnihiisii iyo axkaamtiisii marka waxaa la dooni mar walbaba aljamcu bayna alfiqhi waalxadiis in mar walbaba la kulmiyo xadiiska iyo fiqhigiisa markaasaa qofku waxaa u dhammaystirmaaya shareecadii islaamka qaybaheedii ayaa u dhammaystirmaaya kitaabka markaa safiinaha ah inta aanaan u gudagelin waxaan ka tarjamaynaynaa oo taariikh yaroo kooban aan ka sheegaynaa sheekhii iska lahaa oo kitaabka qoray oo alifay sheekha waxaa la dhihi jiray magaciisa saalim aabbihii waxaa la dhihi jiray cabdullaah awowgii waxaa la dhihi jiray sacad awowgiisa kale cabdullaah awowgiisa kale samiir waa saalim ibnu cabdillaahi bni sacd ibni cabdillaahi bni samiir alxadrami ayaa la dhihi jiray sheekha kitaabka alifay sheekhan wuxuu ku dhashay dhulkan yeman gaar ahaan qaybtan la yidhaaho xadramowt ayuu sheekhu uu ku dhashay waa qaybta koonfurta koonfurta yeman ayaa waxaa la yidhaha xadramowt laba dowladood ay xilli hore kale ahaan jireen waqooyi iyo koonfur ay waddanku laba dowladooda kala xukumi jirtay yeman laakiin kabacdi way isku darsadeen waxay noqdeen hal dowlo inta hadda inhiyaarka iyo burburkan uusan ku dhicin hal dowlo isku noqdeen marka qaybtan xadramowt uu sheekhu uu ku dhashay safiiraha qoray waxa uu wax ka bartay markiisii hore qur-aanka markuu xafiday aabbihiis ayaa wuxuu ahaa nin sheekhoo weyn oo faqiiha aabbihii oo sacd ibni cabdillaahi ibni sumayr la dhihi jiray ayuu cilmiga uu ka bartay waxa sheekha cilmigii markuu bartay uu haddana ku darsaday culuumtan handasada culuumta handasada injineeriyada la yaqaan iyo culuumta yacni askarinimada uu haddana ku darsaday cilmigii diinta handasadana wuu ku fiicnaa culuumtan tadriibka askarta sida loo tababaro iyo hubka noocyadiisana aaduu u bartay sheekha safiinaha qoray raximahu llahu tacaala xataa waxaa looga yeeran jiray dhulkan hindi si uu u tababaro ciidanka uu u tababaro oo khabiir wuxuu ahaa caskari uu ahaayo ciidankuu barbari jiray hubka noocyadiisa iyo madaafiicda ayuu bari jiray sida maaragta ahi loo rakibo iyo sida loo rido ayuu bari jiray ciidamada hindi sheekha raximahullahu tacaala waxaa sheekhu kalau ahaan jiray sheekh aad u cibaado badan waxay kutubta ka taariikhaynaya yidhaahaan kaana yakhtimu alqur'aan wa huwa yaduufu bilbeyti alxaraam isagoo kacbada dawaafayuu qur-aanka dhammay jiray qur-aanka wuxuu khatimi jiray athnaa'a dawaaf marka sheekhu wuxuu ahaa ilaahay isugu daray oqoonta diinta iyo middan maadiga ah ee adduunyada iyo cibaado iyo akhlaaq ilaahay isugu daray subxaanahu wa tacaala ayuu ahaa jiray sheekha wuxuu geeriyooday taariikhu markuu ahaa kun laba boqol toddobaatan iyo kowdii kun laba boqol toddobaatan iyo kowdii ayuu sheekhu geeriyooday saalim ibni cabdillaahi ibni sacdin alxadrami sheekha kutubta uu qoray waxaa ka mid ahaa kitaabkan hadda maanta halkan aan ku bilaabanayno oo safiinaha ah iyo kitaab la yidhaha alfawaa'id aljaliya fi zajri can tacaadi alxiyal alrabawiya oo uga hadlaayo ribada in la xiilaysto inay xaaraamta ribada in si gaadma ah iyo magac kale iyo shaati kale in ribada inta loo geliyo aad tiraahid anugu ribo beecaygu kuma dhisna oo beec xalaalahoo nadiifa ayaa beecaygu ku dhisan yahay inaad tiraahid oo xiilada ribada layska ilaaliyo uu kitaab ka alifay sheekha raximahullahu tacaala kitaabkan markaas safiinaha waa kitaab mukhtasar ah oo aad u yar aad u gaaban laakiin waa kitaab nafcigiisu uu ballaaran yahay nafcigiisu uu aad u ballaaran yahay waana kitaab ilaahay subxaanahu wa tacaala qabuul uu siiyey oo sheekha ilaahay uu ka aqbalay subxaanahu wa tacaala maxaa yeelay kitaabka in qabuul ilaahay uu siiyey waxaa tusinaya maalintii sheekhu uu qoray ilaa yowmina haada qof kastoo doonaya fiqhi ama axkaam inuu bilaawdo isaga unbuu ka bilowdaa ilaahayna waa u barakeeyaa bilowga bilowgaasna qofka ilaahay waa u barakeeyaa oo qofku markuu kitaabkan safiinaha uu fiqhiga ku bilaabo waxa weeye ilaahaba u furfuraayaba cilmiga fiqhiga cilmiga fiqhiga ilaaha u furfuraya subxaanahu wa tacaala marka kitaabka safiinaha wuxuu sheekhu ku dadaalay fiqhiga wuxuu u qaybsamaa afar qaybood hal qaybuu isagu ka hadli hal qayb ayuu ka hadli oo weliba halkaa qayb uu qayb ka mida ka sii tegay sheekha raximahullahu tacaala si uu ugu fududeeyo dadka mubtadi'iinta ah ee bilowga ku ah fiqhiga si uu ugu fududeeyo cilmiga fiqhiga qaybta cibaadaadka la yidhaaho bisuu ka hadli sidii cibaadadaada ay kuugu saxmi lahayd sidii cibaadadaadu ay u noqon lahayd cibaado waafaqsan nidaamkii iyo habkii alla uu u dejiyo alla uu ugu talagalay subxaanahu wa tacaala marka cibaadaadkii oo u qaybsamaya salaaddii iyo sakadii iyo soomkii iyo xajkii cibaadaadkaa afartaa usii kala baxayo sheekha wuxuu ka hadlay salaadda siday noogu saxmi lahayd wuxuu kaluu ka hadlay sakadii wuxuu kaluu ka hadlay soomkii saddexdaas qaybood bis ayuu ka hadlay sheekha raximahullahu tacaala xajkii wuu ka tegey si uu ugu fududeeyo dadka mubtadi'iinta ah ee bilowga ku ah cilmiga fiqhiga amaa qaybihii kaleoo fiqhigu u qaybsamayo matalan qismiga la yidhaaho yacni qismu lmucaamalaat ama beeca loo yaqaano qismigaa sheekha kama uusan hadlin qismiga la yidhaaha axkaamu lusra axkaamta qoyska ama loo yaqaan annikaax kitaabu nikaax isagana kama hadlin sheekha qismiga jinaayaadka loo yaqaan ama kitaabuuljaraaxa loo yaqaana kamama uusan hadlin oo qaybtaas wuxuu u daayey sheekha kutub kaloo waaweyn ayaa loogu tegi doonaa oo qofka ardaygu uu ka fahmi doonaa kitaabku marka wuxuu xoogga saaray weliba isagoo ka hadli doona salaada iyo soomka iyo sakada saddexdaba ka hadli doona haddana wuxuu xoogga saaray boqolkiiba sagaashan uu ku saabsan yahay salaadda boqolkiiba sagaashan wuxuu ku saabsan yahay salaadda kitaabku isagoo kitaab yar oo xajmigiisu iska yar yahay ah haddana waxaa lagu arki masaa'il fara badan oo minhaajkii aan ku qornayn ayaa lagu arkay kitaabkii safiinaha ahaa saasuu marka kitaabku wuxuu u yahay maca siqari xajmihi cilmigiisu uu aad u weyn yahay oo cilmigiisu uu aad u ballaaran yahay waxaa muhima marka qof walba doonaya in salaadiisu ay noqoto salaad waafaqsan salaadii nabigeenna sala allahu calayhi wasalam inuu barto kitaabkan safinaha ah maxaa yeelay hadda ka hore waxaa laga sheegay nin soomaaliya salaaddii wuxuu yidhi safiino ka hor aan tukan jiray ilaahu iga cafiiri inaan janno ku galo iska daayo allow aanan naartaa ku gelin maxaa yeele suura wuu isaga dugdukan jiray cilmi uma lahayn oqoonna uma lahayn marka waxaa muhima mar walbaba cibaadaadka iyo salaada tasxiixeeda waxaa cumdo u ahee tiir iyo udub dhexaad u ah kitaabkan safiinaha inaan fahamno kuna camal falno maxaa yeelay cibaadada haddii cilmi la'aan layska wado daal iyo rafaad unbaad ka kororsatay mahane wax kaaga siyaadaya ilaahay xaggiisa subxaanahu wa tacaala ma jiraan mana kaa ansaxayso walidaalika xadiis waxaa jiray imaam axmed uu musnadkiisa ku warinayey xudayfa bin alyamaan xudayfa bin alyamaan ayaa ninaa agtiisa ku dukaday xudayfa saxaabiga waa fiiriyey ninkani siduu u dukanayuu aada u fiiriyey waa u yeeray markuu salaaddii ka baxay wuxuu yidhi salaadan imise sanaad tukanaysa arbaciin sanaan salaadan tukanaayuu yidhi afartankaas sano ma sidan aad u tukanaysuu yidhi anugu aan ku arkayo markaasuu yidhi afartan sano sidaasaan salaadda u tukanay markaasuu wuxuu yidhi low muta muta calaa gayri sunnati moxamed sala allahu wasalam wabaaraka calayh haddaad dhiman lahayd oo sidan aad ku dhiman lahayd dariiqii nebi moxamed kumaba dhimateenuu yidhi sala allahu calayhi wasalam waddo kaleo khilaafsan waddadii nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaad ku dhiman lahayd yidhi haddaad dhiman lahayd waa afartan sano salaaddii uu tukanayey waa dadkii asxaabta soo gaaray dadka sidaa la leeyahy annaga maxaad u malayn marka annaga maxaad u malayn waxaa laga yaabaa dadka afartan jirrada ama konton jirrada oo cilmigii diintaan akhrisan safiinadii aan akhrisan afartan sano konton sano inay iska shabkixinayeen salaad aan maqbuul ahayn oo sidii loogu talagalaba aan waafaqsanayn hadday dhintaanna ay ku dhimanayaan jid aan ahayn jidkii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ay ku dhimanayaan limaada marka waxaa loo baahan yahay si aan ugu dhimanno waddadii iyo sunnadii nebiga sala allahu calayhi wasalam in salaaddii la waafajiyo hadyigii iyo jidkii nebiga sala allahu calayhi wasalam in la waafajiyo waxaana nooga tarjumaya safiinaha safiinatu najha iyo safiinatu salaad waxay nooga tarjumayaan hadyu nabiy sala allahu calayhi wasalam fi salaa hadyigii nabiga sala allahu calayhi wasalam salaada waxaa macruufa xadiisu rajul almusii salaatah ninkii salaadiisa xumeeyey xadiiskiisa waa macruuf oo nabiga agtiisa isaguna ku dukaday sala allahu calayhi wasalam ninkii markuu dukaday rasuulku u yimid sala allahu calayhi wasalam markaasuu rasuulku salaamay salaamtii uu ka qaaday nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi salli fa innaka lam tusalli ma aadan dukan u yidhi ma aadan dukane hadda dukuu ku yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam marka taa xadiiskaa muxuu daliil u yahay qofku haddii salaadiisii cilmi uusan ku salaynin in la dhihi karo ma dukan afcaal kasta iyo cibaado kasta oon cilmi ku salaysnayn inay la mid tahay faka'annahu lam yatacabad isagoon qofkaasi cibaadaysan oo kale waa soomay soomkiisii kuma salaysna cilmi kuma salaysna shuruuddii iyo arkaantiisii ma soomin in la leeyahy waa dukaday markuu tukaday qofkii salaaddii iyo cibaadadiisii kuma uusan salaynin axkaamtii iyo fiqhigii kuma uusan salaynin iyo jidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa la dhihi karaa ma uusan tukan hadda ka horaa waxaa jiray ninaa wuxuu yidhi islaantiisuu yidhi kaalay waran kuu sheegay ii imaaduu ku yidhi markaasii tiri sug waa tukani marka hore marka hore waa tukani sug intaadan tukan horta ii imaad uu yidhi waxbaan kuu sheegi markaasay tiri maya salaadan hormarinaa marka hore haddaad wuxuu yidhi salaadda ka hormariso warkayga saddex dalaaqaan kugu furay yidhi islaantii kama yeelina waa tukatay markay tukatay ayay u timid maxaad iiga imaan uu yidhi hadda waaba ku furay dalaaq mucallaqa dalaaqaagii wuxuu ku xiraa salaadda inaad hormariso oo warkayga aad ka hormariso salaadda salaaddii ad hormayso maaha maxaaba noo yaalu yidhi marka waa la jahweelano waxay tidhi warbal aan meelaha culummo iyo aan raadinno si fudud oo annaan filay inaan ku kala tagnaye bal culummo aan raadsanno nin sheekhaa loo tegey waa la weydiiyey masaladii ka warranaa lii ninkan wuxuu yidhi salaadan haddaad dukato islaan yahay oo hadalkayga aad salaadda ka hormariso saddex dalaaqa iga furanta mar haddii sida la yidhi bis waa ka furantuu yidhi sheekh kalea haddana loo tego bal ka warran adigana bal wuxuu yidhi islaan yahay agtayda ku duko sheekhii labaadaa dhahay bal islaan yahay agtayda ku tuko bal saad tukanayso aan arkay islaantii salaaddii xidhatay salaaddii marka faatixadan imaqashii yuu faatixadan imaqashii bal sidaad u xidhanayso salaadda salaaddii islaantii waa xidhatay faatixadii soo bilowday markii la marayo hayri اlmaqduubi calayhim kayri اlmaqduubi tiri kayri اlmaqduubi calayhim wala daaliin wala daaliin wadaadkii marka sheekhi wuxuu yidhi islaantani maba dukanba maxaa kaa furmayo yidhi maba tukan yidhi islaantani wax salaada oo intaad duka jirto maba jiraan yidhi wax xuruufahay sixi jirtaba maba jiraan yidhi wax xaraf ay makhrajkiis ka soo saartay iyo xaraf toosanay ku dhawaaqi jirtay ma laha sidaas awgeed islaantaada haysu yidhi maxaa dalaaqu muxuu mucallaq ku ahaa inay salaadu dhacdo salaadu maba dhicinba salaad maba dhicin marka sidaas way walajeeddada waxaa weeye cibaada ma dhismayso mana xirmayso mana guntan mayso haddii aan loo lahayn cilmi marka inshaa allahu tacaala maanta waa bilow intaasaan ku gaabsanaynaa kabacdi aan kitaabka aan toos u dhexgeli doonnaa haadaa wabillaahi towfiiq